dhammaantiiba siqaatin dad lagu kalsoon yahay taas buu ka wada dhigayaa oo taas baa tadliis markaa taswiye la idhaah culimadii horena tajwiid bay ku magacaabi jireen maamaba qudamadii fiicmayn oo ujeedadu waxaw tajwiidna waa dee hadday yidhaahaan jawadahu fulan waa dakara manfi dakara fulan manfi min aljaawid macnaa dadkii fiicfinaaye sanadka ku sugnaa unbuu sheegay dadkii kalea la tuuray oo fiicmaynta ujeedadu waa intii fiicmaydu in la reebo intii kana la saaro cibaaradiisa siday keenaysana waxba shardi maaha oo ah ninku sheekhiisa sheekhiisa inuu yahay ninkan daciifka uu tuurayahay haddii xataa aanu sheekha sheekhiisa inuu sanadka dhexdiisa saasi ay kula jiraan sanadka meel kamida uun taa uu tuurana waa tasmiyadii uun oo waxba qeyb maaha sheekhiisu ninkii uu ka maqlay inuu yahay oo uu tuuray haduu sheekhiisa sheekhiisna uu joogo laakiin sheekha sheekhiisiiyo dee sheekha kasii sareeya ninkaa daciifka udhexeeyo halkaa ka tuuro iyadna waa isla midun waa taswiyadii marka wuxu uhi waa hada nawcu nawcan oo min atadliisi tadliiska kamidi sharu anwaaci tadliisi tadliiska qeybihiisa ka ugu xun weeye ugu shar badan sababtuna waxa weeye lianna siqata siqa alawala hore qad laa yakuunu inaanu noqon baa la arkaa macruufa mid la yaqaane bitadliisi tadliis lagu yaqaano oo wayajiduhu jiimtu kale way kasirsan tahay wax loo sukumiyaa ma jirteen wayajiduhu uu helo alwaaqifu kii daalacanayay isku taagaya cala sanadi sanadka kadalika saas waa saddex xaalada dambe oo ah raawigii la tuuray bacda taswiyati simiddaa la simay dabadeed uu helo oo cala sanadii isku taagaya kadalika isagoo dee san imika aan kusoo sheegno ah in daciifkii la tuuray ah bacda taswiyati simidii la simay dabadeed ayaa muxuu helayaa qad rawaahu isagoo sheekhan siqadii ka wariyeen tadliiska lagu aqoon can siqatin aakhara siqo kale fayaxkumu lahu bisixa markaasuu xadiiska waa saxiix oo dhan wa fiihi quruurun shadiid darar weyn ayaana kan ku sugan oo wuxuu leeyahay wuxuu ugu shar badan yahay iminka ninkan hadduu siqo haba ahaadee tajliis lagu yaqaano dee xukunkiisa waa inoo dambeeyaayo culimmadu waxay dhowraan kol hadduu ninku mudallis yahay bal cibaaradu adeegsaday ama isticmaalay haddii markaa wax ixtimaal uu ku suganyay uu la yimi marka horeba waa laga joogsadaa oo taas haddaanu samicta ma xadahanii adigu samaaci aanu caddayn markaa dee ninkii haddii tadliis lagu yaqaano tan lagu arko dhib ma laho waa laga joogsanayaayo taasi waxa weeyaan qararka halkan ku sugan kuma sugna laakiin ninka siqadii haddii cid tadliis ku taqaanaaba aanu jirin ninkan ka dambeeyena waxaa sameeyo uu tuuray ninkii daciifka uu kaba warinayo uu caddeeyey isaguu magacaabay dee markaa ruuxu kol hadduu siqo yahay tadliisna aan lagu aqoon hadduu samictu yidhaaha iyo hadduu can yidhaahaba waa la aqbali jiray oo markaa cantiisna markaa waxay noqonaysaa in nin mudalisa cancanadii maaha waa la aqbalayay oo dee waxa la odhanaya waa siqo waa kaasoo ninkana waa inay sas arkeenbo si waxa lagu xambaaraya samaaco waa laga aqbalayay taasi markaa maxay keenaysay iyadoo meeshii nin daciifa xadiidkii lagaba warinayo la tuuray xadiidkiin saa lagu aqbalo in sixo loogu xukmiyo oo halkaas dee dadkii waxaan saxiixahayn saxiix loogaba dhigo waxaan xujo ahayn xujo loogaba dhigo qararkaa weyn ayaa kuba sugan oo saasuu ka ugu shar badanyo dee ka kale ee tadriis ulisnaad ba ninkii mudaliskooda hadduu yahay oo marun ay ku cadaato cibaaradiisa layska hubsan oo kale haddaanu sama caddayn waa laiska celinayo markaa taasi waa laga joogsanayo meeshii may jirahayn in xadiiskiisi layskaba qaato kanse kole haddaan tadriis lagu aqoon waa layska qaadanaya taasna markaa waxaa ka imanaysa dee arrintan weyn qararkan weyn asharu man kaana yafcalu bal dadkii waxaan samayn jiray ciddii ugu shuuro badnayd ujeedadu raggii culimada ahaa ee waxaan sameeyey qolooyinkii ugu magaca weynaa halkan ama ficilkan aada loogu yaqaanay baqiyat bn lwaliid waa nin baqiyat bn lwaliid la idhaahmi qaala abu musirin abu musir baa wuxuu yihi axaadiisu baqiya laysat naqiyata fakun minha calaa taqiya ninka baqiya la idhaaho axaadiisiis nin buu ahaa caalima oo reer shaam kaba mid ah aqoon badanna lahaa tadriiskana lagu yaqaanay oo dee taasna ay dhibta ay leedahay ay tahay haddii isagii samicto xadahanii waa kan yidhi xadiidkiisi sida kale dee nin majruuxa maahayno waa la aqbalayayba haddaanu majaahiil badan oo la aqoon buu wax kaba wariyaa mashaayikhdiisii majaahiishaysa ahayn laakiin marka sanadkiisa dhexdii oo waxan uu ku tasarufo arrinta waxay dhici karta dadka inaanay dareemin boo laba ogaan taasna tadliiska xukunkiisa inoo soo socdo layidhaa ruuxii waxaa la yidhaha wixii uu samictu yidhaha ama xadasadna waa la aqbalaya kalena lama aqbalayo dee waxaad eegayso ninkan raawiga iyo sheekhiisii qoladaas waxaan taqaan lagu yaqaanina waxaa la doonaya sanadka o dhan baa la iska hubsanaya waa sanadka o dhan baa la wada hubsanayaayo tadliiskoodi kuma koobna sheekhadoodii waa kun sanadka dhexdiisa iyo meelo kale iyo dad aanay iyaga sheekhadoodiiba ahayn tuuraya marka tan bay dee adigu qararka inuuguba sugan yahay markaasoo axaadiisa baqiya laysa naqiyatan mid saafiya maaha mid nadiifa maaha fakunaa minaa calaa taqiya macnaha haw digtooni xaggeed kagaba sugno oo iska ilaaliyo ka digtoono w alwaliid ibnu muslim waa nin kaloo isaguna caalim ahaa reer shaam ahaa awsaac iyo asxaabtiisiina kaba mid ahaa ee kutubta saxiixa ana kole riwaayo kule misaal markaa kaasna isaguna waa la iman jirayoo dee waa hubsasho isagana layska hubsado xataa sanadka dhammaantii la eego wey taas ayaa muhima misaaluhu bal kan misaalkiisu ma rawaahu ibnu abi xaatimin fi lcilali cabduraxmaan ibnu abi xaatim kitaabkiisan cilashaa wixi uu ku wariyey weeye waana kitaab kolley dee waxa weyaan abwaabtii caadi aad iskaga madbacaysan dabcada hore horta anigu waa dabcada hayse waa laba mujalad oo taxqiiq saasa ma laha marumaha iyo dabcaad dambe aad laga shaqeeyey inay sooba baxday marka ibn abi xaatim inta badanna aabihii iyo abu zurco qariinkiisii ahaa ayuu waxyaalo badan oo dee cilooyinkaasa weydiiyey oo bal markaas taas oo iyaga ayaa dee waama cilooyinkan iyo waxyaalaha qeyb badan kaba qaatay ibn abi xaatim haddaba wuxuu wariyey fi lcilal qaala wuxuu ihi samictu abi aabbahay baan maqlay aabihii abi xaatim oo caalim macruufaha ama naaqid macruufahaa isaga iyo dee ninka ay isku beledka ahaayeen isku dabaqadana ahaayeen rafiiqana ahaayeen abu zurcat araazi abi xaatim araazi abu zurcat araazi maxamed ibn idriis ba abi xaatim la yidhaaha inankiisa waa dee nin caalim oo macruuf oo imaamaha ama dee imaam ibnu imaamo dee kutubta cilmigoodiina iyaga waxaa la arkaa kutubba dee saasa inaan lagaba hayna laakiin ninka aqoontoodiiyo waxyaalaha hagaag usoo dabdiye usoo naqliye xaggii celosha iyo waxyaalahaasi waa isagoo kitaabkiisan aljarx watacdiil ee madbuuca oo kale aada u weyn iyo dee kutubtiisa kale samictu waxaan maqlay abi walxaal dakara uu sheegay alxadiid aladii xadiidkaasoo rawaahu wariye isxaaq ibnu rahaweyh ama rahuya can baqiyata baqiya uu ka wariya ninkan baqiya oo muxuu yihi baqiya xadathanii abu wahbin alasadiyu can naaficin can ibni cumara xadiida laa taxmadu islaam almari xataa tacrifu cuqdata ra'yi laftiga xadiidku kaas buu ahaa ruuxna islaamkiisa ha mahadinino ha ku ammaanina islaamnimo iyo toosni ilaa bal ictiqaadkiisii cuqdata ra'yi a garataan bal waa qowl isagu bal taas isagaa warinayay cid warisa marka ay u tiiriyeenna kutubtan arkay may jireen qaala abi markaa wuxuu yihi ibnu abi xaatim bale aabbahay baa wuxuu yihi haada alxadiidu xadiidkan lahu waxa u sugnaaday amrun arin qalla uu yariyey man yafahmu ujeedadu ciluu leeyahay aada u qarsoon oo cidda fahamtaa ay yar tahay tadriibu raawiya sii ku sugnayd weeye hada alxadiidu lahu amrun ama cilasha ibnu abi xaatim isagu dee wuxuu ka soo naqliyey waasido sharxa alfiyada ciraaqi iyo tadriibu raawi buu cibaarada ka naqliyay ama cilal maanta waa madbuuce cibaaradiis waxayd halkan hada alxadiidu lahu cilaة qala man yafhamha waa cibaarada cilal kuba sugan mujalad juska labaad ama mujaladka labaad weeye kale ayay kuba sugan tahay safxada boqol iyo afar iyo konton waxaa leeyahy de waana waxaa marka looga jeeda laakiin laftiga ama cibaaradii waa tan xadiidkan lahu waxa u sugnaatay cilatun cilo ayaa u sugnaatay ciladaasoo qalla uu yaryahayba naadir yahay man yafhamha nin garanaya fahmaya ciladu maxay tahay rawa hada xadiida xadiidkan waxa wariyey cubaydاllahi bnu camrin waa cubaydاllahi bnu camrin ninkaa la ydhaah yuu ka wariyey can isxaaq bn abi farwa isxaaq bn abi farwa markaa cubaydullahi bnu camrin waa nin iqa wuxuu ka wariyey ninka daciifka ibnu abi farwa isxaaq bn abi farwa isaguna yuu ka wariyey ninkaa daciifkii can naaficin naafic oo iqa can ibni cumara can nabiyi salى اllahu alayه wasalam markaa xadiidka sanadkiisii taas buu ahaa isxaaq ibn abi farwa ayaa sanadkiisa ku sugnaayo nin daciifo ah cubaydullahi ibnu camrin oo nin siqaa iyo naafico iyaguna siqaana labadooda waxa u dhexeeya isxaaqa daciifka ah markaasaa maxaa cubaydاللaahi haddaba ibnu camrin kunyatu abuwahbin cubaydالlahi ibnu camrin waxaa loogu kunyooda abuwahb wahuwa asadiyun waa reer bani asad fatanaahu waxa kunyadii uu u kunyooday baqiyatu baqiya halkii uu cubaydالlahi ibnu camrin ka odhan lahaa buu abuwahbin yidhi wanasibahu wuu tiiriyey ilaa bani asadin reer bani asadna waa u tiiriyey muxuu saa u yeelay kay laa yuftana lahu si aan loo dareemin arrinta uu samaynayo tadliiska uu samaynayo aan loo fahmin xataa idaa taraka marka uu ka tagay isxaaq ibnu abi farwata laa yuhtadaa lahu isxaaq ibnu rahweyba waa kaa soo naqliyey en arrintii hagaag isagaa dareemin oon isaga ogaan xataa idaa taraka marka uu ka tagay isxaaq ibnu abi farwata laa yuhtadaa lahu waa si kay idaa taraka isxaaq ibnu abi farwata laa yuhtadaa lahu marka uu ka tagay isxaaq si aan loo ogaan marka ujeedadu waxa weeyaan halkan tadriiskii tadriisu taswiyana meesha waa jiraan bal tadriis kalaa jiro oo tadriiska inoo dambeeyo tadriisu shuyuukhna meeshii uu jiraa cubaydullahi ibnu camrin dee taasaa loo yaqaanay ee kunyadiisan abuwahbin kumuu shuhroobin reerkiisu asad reer bani asad ha ahaadeene iyaduna kumuu shuhroobin marka hadduu markii cubaydullahi ibnu camrin uu yidhaaho waxaa dhici kar layd hore in loo dareemo la ogaado muxuu sameeyey cubaydullahi ibnu camrin oo sheekiisiya ma ridayo waana ka yidhi xadaanii yidhi halkuu cubaydullahi ibnu camrin ka odhan laha buu abuwahbin alasadiyu waa tadliisu shuyuukh si dee bal ninkii aan looga dareemin taasi markay dhacday buu isxaaq ibnu abi farwa meeshii ka tuuray cubaydullahi ibnu camrin oo dee ninkan dee bal markaynu eegno tacriifkii kuma tacriifiyo soo gaadhay naafic ayuu dee u tiiriyo can naaficin buu yihi arrintii maxay noqotay sanadkii waa dad wada siqaada isaguna sidiisa kale dee baqiya majruuxu muu ahayn waxay culimadu iskaba ilaalin jireen shakyo badan oo majaahiir uu leeyahay iyo tadliiskiisa layskaba ilaaliyaaye laakiin sida kale haddii dee waxa weeyaan isaga gaar ahaantiisa may jaraaxayn oo wax kastuu wariyaa waa daciif may odhan markuu isagii xadaanii yidhi raggana ay dee raggaa siqaadkaa noqdeen dee ninkan yaa tadliisu shuuk haba jire wuxuu noqdayba sanad wada hagaagsan arrintiina waxaa jirta isxaaq ibn abi farwo oo meesha joogay oo u tuuray bal taas waa nooca tadliis taswiya oo eeg sheekhiisii muu ridin waa sheekha sheekhiisii laba ninoo siqaana waa u dhexeeyey abuwahab lasadina wuxuu yihi si arrinta ay usii adkaato on loo dareemin oon loo ogaan arrintaana waa arrin aada u qasan oo dee noocan isagu gaar ahaan jarxi baa buu noqonayaa bal dee aimada qaarkood dee waana de wax inuu kami jarxi waa wax mutay weeye ruuxa waxaan samaynaya saasoo kale axaadiistii u tadliisinaya si aan loo garan axaadiistii daciifka ina dadka ugu socodsiinaya taas kolkaas tadliisulisnaad waa tadliisu shuyuukh tacriifuhu wa an yarwiya inuu wariyo weeye an raawin raawiga can sheekhin sheekh xadiisan xadiis uu ka wariyo xadiidkaasoo samicahu uu maqlay minhu isaga uu ka maqlay fa yusamiyahu sheekhii uu magacaabaya aw yakniyahu ama waa kunyaynayaa kuyuu u yeelayaa aw yansibahu ama nisasa alasadi daa imakaan soo aragnoo kale uu nisbaynayaana wax ama nasab ha noqoto ama shaqo haba noqoto ama beled ha noqote wuxun buu u nisbaynayaa aw yasifahu wuxuu ku sifaynayaa bimaa laa yucrafu bihi waxaan lagu garan ahayn wuxuu taa u yeelayaa kay laa yucrafa kay laa yucrafa si aan loo garan ayuu taa u yeelaya ucrafa ucraf way tahay bal markaa maxay tahay tani waa tadliisu shuyuukh horeynu usoo aragno dee kitaabkii saddexaad weye imaka intan dambe kan imaka kuba jirnaa sheekhiisii waa sheegayaaye laakiin wixii lagu waxan uu ku sifaynayaana waa wax run oo wax beena maahe waa wax jire laakiin muxuu taa ula imanayaa un waa wixii lagu yaqaanay ee sheekhu uu mashhuur ku ahaa waxaan ahayn ayuu ama magaca ama kunya ama nisba ama dee waxaas wasfi kaluun ah ayuu sheekhii ku sheegaya taas buu deeto waxa weeye xadiidkiina cid uu ridayaa ma jirto taasuu kuma soo naqlinaya ninkana waa sheekhiisi taas baa tadliisu shuyuukh la yidhaah dee kolleyna bal aqraadna tan ku xambaaraysa way inoo dambaysaa haddii a la yidhaaho qaradkiisna waxa weeye si aanay u muuqan ninkan inuu wax ka wariyo ninkan oo hadduu dee magaciisii sheego waxaa dhici karta ninkaas in daciifaynyo waa qarad aada xuntaasna inuu daciifabaynayo si inuu dadka dacafada uu ka wariyo aanay u cadaan ayuu magaciisii meeshii waxaan lagu aqoon uu sheegay kolkolla ninkani waaba nin kaba yaroo dee taasa waa tawaaduc la-aan tawaaducee ahlucilmiga lagu yaqaanay dee cid kasta wax kaba qaadanayeen taas ayay ka hor imanaysay anfihaysaa iyo dee kibir bay noqon eh kolkolna kaasu u sameeya adigu bal muhimku waxa weeye kolley waxbaa jira ku xambaaraya ninkii si aan loo garan inuu tan u sameeye kaasna tadriisu shiikhu baa la yidhaha misaalkiisna eg misaaluhu qowlu abubakr bni mujaahidin axadi aimati lquraa waa abubakr bni mujaahid oo raggii quraada ahaa ee qarnigii afraad raggiisii ahaa mid kamida ahaa ama raggoo imaamyadii waktigaas ayaa waxa weya qowlkiisiiba weeye uu yidhi xadaanaa cabdullaahi bn abi cabdilaahi taasuur yuu ujeedaa yuriidu wuxuu ula jeedaa bihi cabdullaahi bn abi cabdilaahigan ababakr bn abi daauud asijdataniya waa imaamkan weyne saaxiba sunan abi daauud asijdatani ayaa nin xaafida oo u dhalay baa jirto isna abubakar la yidhaaho isna xaafid buu ahaa dee kunyadiisi waa abubakrin baa loo yaqaanay aabihiina kunyadiisu abu daauud bay ahayd laakiin ninkan ababakr magaciisa cabdullaahi buu ahaa laakiin looma aqoon kunyadan buu kuba shuhroobay wuxuu markaa yidhi xadaanaa cabdullaahi waa markaa magaciisii weeyo maha magac beena ee laakiin looma yaqaano abubakrin baa loo yaqaano kunyadu ku shuhroobay haddaba hadduu odhan laha cabdullahi bn abi daa-uudne dee abiyu abi daa-uud baa loo yaqaanayey cabdullaahiganna isagaa dhalay waa abi wuxuu yihi markaa abi daa-uudna kunyadiisiibuu ka dhigay abi cabdillaahi oo xadaanaa cabdullaahi bn abi cabdillahi abi cabdillaahi abiyo abi daauud buu ujeedaa marka iyada marka la eego abi cabdillaahi dee inuu ahaa waa run iyaduna waayo ninkiisii weeye abubakarkan waa cabdillaahi laakiin dee kunyadii loo yaqaano aanay ahaynoo daa-uud unbaa lagu kunyooda abu daa-uud laakiin inankiisan kale cabdullaahi iyo dee cabdullahi bn abi daa-uud ama abubakar la odhanayey laguma kunyoon arrinta markaa maxay noqotay in laba garan waayo dee ninkani ninka uu yahay cid alle cid uu yahayba ama aan lala saarin bal taas baaba ninkii waa jooga sheekiisi uu sheegay lakiin wixii lagu yaqaanay waa kan aan kuba sheegin ku sifayn taasna waa tadriisu sheikh waa bal misaalkii iskusoo wada labadoodaba isu wadageeyo xukumkii waa kan xukmu tadliis ama tadliis lisnaadi tadliiskan tadliis lisnaad famakruuhun jiddan aada iyo aad buu yahay mid loo karho waa wax madmuuma wax foolxun weeye akar alculamaa damahu way ceebeeyeen akar culamaai culimada intoodii ugu badnayd wa kaana shucbatu shucba wuxuu ahaa ini naaqidana uu ahaa haaliban xataa sheekhadiisa mudalisiintaana aan ka aqbali jirin waxay tadriisiyeen hoymaka acmash oo kale iyo culimadu iyadoo dee tadliis laguma yaqaana haddii uu ka warinayo shucbo raawigu yahay iyo qataade iyo haddii shucba ka warinayo culimada waxay dhaha tadliiskaas waxba cantu dhib ma laha waa la aqbala sababta waxa weeye waxay tadriiseen kama aqbali jirinba wuxuu maqleen mooyaan oo samaacooda uu ogaade mooye wax kale kama aqbali jirin xaafid ibn xajarba waa kusoo celceliya fatxulbaari taas oo isagaana yidhiba dee saddex nin oo dee ay kaba mid yihiin anigu tadriiskiisa tadriiskooda anaa nagaga filaaday oo marka marka uu raawigooda uu yahay shucbo yahay dhib ma laha can kasta ha yidhaaheen waayo waxaan samaac ahayn kama aqbali jirin intaasuu ahaa haddaba aada buu wuxuu ahaa min ashadihim daman lahu culimada ragga ugu daran xagga ceeba in la ceebeeyo faqaala fiihi aqwaalan aqwaal buu yihi ay fiihi fi tadliis waxyaalo uu wax kaga sheegayo ku ceebeynayo minha aqwaasha waxaa ka mid a atadliisu akhulkadib tadliisku waa been walaalkeed taas buu idho de haddii balbeeci oo kale iyo waxaa tadliiskiisiba uu xaaraam noqday oo mataacan yar iyo ceebta yar ee ama alaabtani ceebta yar ay leedahay inaad qarisa ay xaaraam tahay oy qishi noqonayso xadiidkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee xalaal iyo xaraam lagaba qaadanayo ictiqaad laga qaadanaya wax kaste dadki diin ay kaba dhiganayo dee diinta ahaa lagu dhaqmayay in la tadliisiya dee waaba wax aada uga taas ugaba weyno uga foolxunba haddaba aad wuxuu odhan hada lu yidhah tadliisa qul kadib de hadallo kasii daran oo lagaba soo naqliyo inaan sinaysta ayaan kaba jeclahay anigoo tadliista tadliis laba yimaada taasna waa ama tadriis taswiya iyada kaasi waa tadriis waa qeyb dee tadriis isnaadki waa ridida ruuxii la rido sheekii un la rido ama tadriis taswiya fahuwa ashaddu karaahata minhu wuu kasii daran yahay uu kaba sii xun yahay kaas xataa qaala alciraaqiyu ilaa u ciraaqi yihi inahu tadriis taswiya qaadixun waa mid dhaawacaya fii man tacamada ficla ninka waxaa u bareeray ee waxaan lagu yaqaanaa waaba jarxi kaasi waa sidaasaa lagu daciifinaya waxba lagama aqbalayo oo dee ahla nasixa wixii laga aqbali jiray aan salaan lagama aqbalayo ninkaas waaba qaadaxa ujeedada ruux daciifu ku noqonaya kaas wa ama tadriisu shiikhu fakaraahatu karaahadiisu akhafu mid ka sahlan weeye ka fudud min tadriis lisnaad tadriiskan tadriis lisnaad sababtuna liana lmudalisa mudaliski lam yuskud muu ridin axadan ruuxna ma ridin wainama alkaraahatu karaahadu waxa weeye iyadaa tan uu leeyahay waa bisababi tadiici lmarwiyi canhu kii wax laga warinayay ayaa la dayacay meesha oo ninkii marka sheegi weydo magaciisii lagu yaqaano aada ku sheegin ee waxaan lagu garanayn aada ku sheegto dadka ay garan waayaan waxaa la odhanaya waaba majhuul ninkan lama garanayo waaba saasa dee ninkii osiqa ayaaba laga tegayaa oo tadiicu lmarwiyi canhu kii wax laga warinayo oo la dayaco bal dee iyo wixii la warinayo oo ninkii hadduu noqdo nin majhuula oo la garan waayo sa xadiiskiisii looga joogsado xadiiskiina waa taa la dayacay xadiiskii uu warinayana waa la dayacay oo taas baa kuba sugan waxaa kaloo ku sugan wa tawciiri dariiqi macrifatihi garashadiisa ninka la garto dariiqeedii oo la adkeeyo cala saamici ninkii maqlayay laga dhigo meel wacri oo adag oo dee aan la karahayn ba oon la mari karahayn oon la garan karahayn laakiin wa takhtalifu lxaalu xaalku waa iskhilaafayaayo fii karaahati lafdiga xaal la lafdi ahaanna waa loo tadkeriya macnaahaanna waa muanas sanbaanuu yakhtalifu odhanaya watakhtalifu lxaalu wuu yihi fii karaahati xagga karaahadiisa bisabab bixasabi algarad alxaamil caleyh xagga karaahadu way kala adkaanaysaa oo dee aqraad kala duwanna ruuxan way ku xambaartay ee karaahadiisa bal marka la eego iyo xaalkiisa waa iskhilaafaya way kala duwan tahay oo waxay ku kala dunaanaysaa ujeedadan ruuxa uu ka lahaa markan uu tadliiska laba imanaya taas way kala dunayd marka kuwaa kolba fiiradii iyo waxay ujeedadaasi tahay ayuunbaa halkan karaahadiisa iyo xaaladiisuna ay noqonba bal waamatan aqraadi alaqraad alxaamilatu cala tadliis alaqraad alxaamilatu cala tadliisi shuyuukha arbacatun wahya dacfu sheekh waa ta ugu liidata ugu xun sheekha daciifnimadii aw kownuhu hayra iqatin sheekhi baan iqa ahayn waa nin daciifa markaasuu magaciisii wixii lagu yaqaanay waxaan ahayn buu ku sifeeyey muxuu taa u yeelayaa inuu dadka dacafada ka wariyo ama ninkan inuu daciifiyo inaan la dareemin oon la ogaan waana arin aada u foolxun taasi waa qarad xun taakhiru wafaatihi geeridiisii oo aada u dambeysay baxayse meeloo shaarakahu ay la wadaagsadeen fi samaaci maqal minhu isaga wax laga maqlay sheekha laga maqlay jamaacatun jamaaca duunahu isaga ka yaryaray oo tanna waa nooc dee anafe iyo kibri ahayd sii dee cadaalado ama cilmigu uu keenayay khilaafsan oo matalan sheekhii baa cubriyaya ninkani wuu la kulmay sheekh hagaag buu soo gaadhay axaadiis buu ka maqlay laakiin sheekhii baa aada u weynaaday oo markaasaa dad dee waktigaa uu isagu laga yaabo uu wax ka maqlay sheekha aan jirinba oo merigaa joogin ayaa sheekhii soo gaadhayo iyaguna wax ka warinaya oo isaga ka yaryar oo dalabadiisii dee lamid ah markaasaa dee dadka caynkana inay isku sanad yihiin s isagoo ka kibraya dadka ay isku sanad noqdaan oo sanadkii aanu kaga sarrayn ayuu waxaa sheekhii u tadliisinaya taasna waa qarad bal markaa kolley dee kibri uu ku sugay iyo anafa iyo cilmigu siduu keenayay iyo tawaaducee khilaafsan saqar sini waa sheekha dadiisa yaridii baxaysu meelo yakuunu uu noqonayo asqara mid ka yari min araawi canhu ninkii ka warinaya tanna waa taas oo kale ciladii oo kale macnaha sheekhan ayaa ninkani wuxuu ka wariyey nin isaga wax ka yar ka dayar de haddaba tiibaa yar anafadii ama kibirkii iyo tawaaduc la-aan baa maxay ku xambaartay sidee inuu sheekha magaciisii tadliisiyo si aan loo odhanba ma ninkaa ka yar buu wax kaba wariyey waxay soo naqliyeen xaris ibn usaama ninkan waa nin la yidhaho kitaab musad oo maanta wax ka madbuuc yeela xaris ibn usaama ayaa wuxuu axaadiis kaba wariyey ninkan isna xaafidka shahirka ibn abi dunya la idhaaho ibn abi dunya kutubta badan leh cabdillah ibn maxamed ibn cubayd haddaba markaasa maxaa dhacday inuu dee waana ka yara oo ibn abi dunya ayaa kaba yaraa markaas wuxuu tadliisul isnaad ama shayukan buu laba yimo marka wax ka warinayo kol cabdillahi ibn cubayd buu yidhaahaa kol abubakrin alamawiyu buu idhaahaa kolba wax kale ayuu idhaahaayo dee isaga cabdillahi ibn maxamed ibn cubayd iyo ibn abi dunya intaasaa loo yaqaanay ee kol uu abubakri umawi yidhaaho kolla uu idhaaho dee waxa weeyaan cabdillahi ibn cubayd uu idhaaho kol uu wax kale idhaaho waxaasoo dhamina waa ahayd waa ka da-yaraa marka waana arintan dee kolley aan haboonayn oo si aanay taasoo kolkol dee siqarka maaha siqa la-aanta ninka waa siqabe laakiin yaridan uu ka yaryahay ayaa kuga xambaartay inuusan u qariyo oonu dee dadkii waxa weeyaan uga muujin inuu dee ninka caynkana wax kaba qaatay dee waana wax iskaba dhaca ruuxu haddii tawaaduca aanu lahayn oo kale kasrat riwaayati canhu oo dee kolley waa xad iyo goor dee iskaba iman kara taasi weyaan kasrat riwaayati canhu riwaayo beri waxaan garanaya adigu dee waktigii aad magaalada dhimo kitaabkan mustalax baabu ahaa waxaan filaya albayquniyada ayuu ahaa sharaxeedan shaka adigu dee shakadii magaalada ahaaga u dhintay marka ayaa wuxuu iga dalbayna dee waan u iman jiray anaa ugu tegi jiray halkiisa kolley inaa wax kala qariyo meel la fadhiistana waa lahayo loogu iman jiro habeenka dad odayaasha magaalada la joogaana kitaabkii wansooyi loogu oran jiray habeenku keliya maan dareemaya waxaada iska caadi laakiin waxba kamaan soo qaadi jirin habeenka isaga lala jooga iyo bal aaway naga da iyo kitaabkii waan kaba iibiyo habeenka uu cuddo yahayna dee kitaabkii waan geli jirnoo kale waana arinta hadda de waan dareersadaa taas laakiin kitaabkan si waan ugu dhameeyo bal marka dee umuuro saa iman karta oo dee nin odayan u aha markaas saqal sini baxasiya kun askara min araawi canhu kasratu riwaayata canhu riwaayo badan oo waxa weeye uu ninkani sheekan wax ka wariye in badan falaa yuxibu ma jeclo aligsaara badsasho min dikri ismi magaciisa hadalqaadkiisa calaa suuratin waxida tani waa kalqol waxay tafanun yidhaahano ninku waa maaha siqa la-aantiisa maaha wax kale maaha ee sheekan axaadiis badan buu kaba wariyey hadiyo goorna wuu soo noqnoqonaya sanadkii markaa noqnoqod ka badan magaciisa kuba soo noqnoqonaya ayaanu jeclaysanayna o markaasuu tafanun ama kolkol arrin kalea jirta ihamu kasrata shiikh dee nin keliya ayuu magaciisii kolna magaciisii sheegaya kol kunyadiisii kolba wax dadka waxay uqaadanaya sheekhiya tacaduday waana nin keliya oo kolkol sheekho badan inuu leeyahay ujeedadaas dadkii inuu moodsiiya way imanaysaa kolla ninku waaba sheekho badan buu leeya umaba baahno taase laakiin waa tafanunun iyo magacan soo noqnoqonayo si aanu had iyo goor ugu celcelino khabib baa aada kutubtiisa dee taa ku badsan jiray isagu uma baahnayn sheekho badan inuu dee ihaamkeed sheekho badan waa lahaa waana nin xaafida ee bal tafanunun baaba ahayd bal xasnu xajara awqaada qaarkeed kaba dhacay malaa waxyaala saasina alaqraad alxaamilatu calaa tadriis lisnaadi hamsa aqraada iyada ku xambaaraysa ruuxa tadriis lisnaadna waa shan wahiya tawhiimu culuwi lisnaad isnaad sarayntii dadkii uu moodsiiyo oo matala marka dee nin aad wax ka wariso bal iminka suuradii aynu ibnu cuyeyne kusoo aragnay xadiidka wuxuu ka wariyey cabdurazaq cabdurazaqna macmar macmarna zuhri zuhri markaa laba udhaxeeyey markuu labadiiba tuure u zuhri yidhaaho meeshii isnaad aada u caaliya dee walow isnaadkiisiiba iyo sheekhiisii uu yahay haddana meeshii culuwul isnaad a isnaadkan kale naazil buu ahaaye isnaad saraa soo baxayso taasi way ku jirtaay oo isnaad caalinimadii uun dadkii in loogaba dhigo isnaadkiisi inuu caali yahay fawatu shayin shayka dhaafitaankii min alxadiisi xadiis kamida can sheikhin sheekh samica minhu lkasiira in badan uu wax kaba maqlay oo matala sheekh buu aada wax ugaba maqlay laakiin axaadiista qaar baa dhaaftay intii xaadiisee dhaaftay ayaan waasdadii sheegayna uusa wada raacinayaa sheekhiinu kaba maqlay uu ka wada dhigaya taasna waa mid alaqraab ahalaatat lula saddexdii qarada ee hore waa kow iyo laba iyo saddex ilaa siqar sini almadkuuratu fi tadriis shikh tadriis shikh laynaguma soo sheegay bal intaasna waa waxyaalaha tadriisulisnaad dadka kuba xambaaro asbaabu dami lmudalis ninkan mudaliska ceebaynta la ceebeeye asbaabteed alaaa may asbaabtaasi asbaabu dami lmudalisi alaaatun wahya ihaamhu samaac waa moodsin iyo ka dhigin dadkii ugaba dhigayu moodsiinayo inuu ka maqlin minman lam yasmac minu cid aanu wax ka maqlin ama xadiidkan aanu ka maqlin taasi waa dami waxu keena cudurgu leexashadiisa uu ka leexday can ilkashfi xaqiiqadii inuu caddeeyo ila lixtimaali waxaan dee muhmalka ah ama muxtamilka ah ee aan caddayn uu xaggiisa uga leexday alfaada uu isticmaalayba saddex cilmigu garashadiisa uu garanayo biannahu low dakara hadduu sheego alladii kii dallasa canhu khaasatan hadduu daciif yahay kan uu maanta tadriisiyey ee uu xaggiisa tuuray hadduu sheegaba uu magacaabo lam yakun mardiyan mid laga raali yahay inaanu noqdeen taasna iyadna waa sabab kale oo dembigiisa keenta ama waxyaalaha dembigiisa bal marka halkan waxaa inooga uu inooga bilaabayaa riwaayada mudaliska xukunkeeda iyo umuuro kaloo kuba tacalluqsan waay allah subxana watacaala a xadiidka uu warinayo waxaa xukunkiisu yahay xagga aqbalka la aqbalayo iyo aqbal la-aan wuxuui ikhtalafa alculamaau culimadu way iskhilaafeen fii qabuuli riwaayati lmudalisi ninka mudaliska ama raawiga mudaliska ah riwaayadiisa riwaayada aqbalkeeda ayay isku khilaafeen calaa aqwaalin aqwaal bay isugu khilaafeen ashharuhaa qowlaani kuwa ugu mashhuursani laba qowl oye ujeedadu meesha dhowr qowl baa jira laakiin laba qowl baa ugu mashhuursan oo dee waa inoo soo koobayaa kitaabka aada u mukhtasara aloo dee wixii intan kasii dambeeya kutuba ay ku sugan tahay aqwaasha intoodii kale ee kutubda masalan bayquliyada sharaxyadeeda barhkoodna ay aqwaasha soo wada aroorinayeenba laakiin isagu laba qowl buu inoo soo aroorinaya liisku marar wuxuu kaba dhacay ama naadir ahaan lagu sifeeyey labadaasi isku mid ma noqonayaan rag baa jira dadka siqaadka ee lagu kalsoon yahay uun tadliiskooda uu kuba koobnaa iyo kuwa cid kastaba mid siqa iyo mid aan siqa ahaynba tadliisinaya wax ka qaridee tadliisinayay ee labadaasna kollay isku xukuma noqonayaan ama maba aha kuwaa jira iyagu waxa weeye dee iyadoo tadliiskanu mooye sidooda kaleba aan xujo u ahayn iyo rag a'imo ahaa ama waaweynaa oo siqaatu ruwaad ahaa oo dee tadliis iyagu kaba dhacay oo waxa dee iyaga riwaayadooda laysaga hubsanayaa unay tay waxay tadliisiyeen de markaa labadaasna walow mid kasta mudalis la odhanayo isku mid maaho dee kolley culimmaduna maraatib ilaa shan iyo bay gaadhsiiyaan oo dee ta ugu horreysa ay kaba dhigaan baladan meedh soo qaadano dee dadkii iyaga lagu sifeeyey tadliiska iyo naadirnimo waa macnaa calaaqilla ugaba dhacay awqaadda qaarkeedna ragga qaarkood waxa weeyaan sifayntan lagu sifeeyey waa tajawuzu inay tadliis ku sugan imaba jirto waa martaba oo dee waa tadliiskooda guud ahaan waa layska aqbalaa waayo waxay ka dhacaaba waa wax naadira ama sifaynta lagu sifeeyey tadliiskaba tajawuz iyo majaazu noqonaysa aan ahayn tadliisnaba iyo kuwa tadliis bal kaba dhacay laakiin marka la eego imaamnimadoodii ay iyagu imaamyo ahaayeen dadku tadliiskoodii culimmada ay aqbaleen ama yaridii tadliiskooda uu yaraa marka la eega axaadiistii badnayday wariyeen ama dad siqaadka a mooye dad kale aan wax ka tadliisin jirin kollay martaba labaad bay taasna ka dhigaan oo inta badnina kuwaa tadliiskooda ee zuhriyo amsaashii iyadna waa si ay kuba aqbalaan iyado dee waxaa markaas soo raacaya dadkii tadliiska badsaday oo kollay kuwa xukunkan hagaag u taabanaya ah iyo kuwa iyagu tadliiskii intay badsadeen dee waxa weeye sidooda kalenaba aan loo daciifinayo kuwaasi kollay tadliiska iyo waxyaalo kaleo riwaayadoodii loo celiyaaba ay jirto waana jaamicu taxsiil imaamkaas kitaabka la idhaale waa calaa-i ayaa taqsiimka lahaa xaafid xajarna kitaabkiisa uu inoo sheegi doone maraatibu taqdiiska uu sii badsiiyey oo kole iyo kitaabkiisa kale nukasba ee ruwaadana way xasriyeen oo de way qaydiyeen mar ruwaadii tadliiska laguma sifaynayay bal horta markaa dadku isku mid maaha bal waa xukunkii guud ee tadliiska raddu riwaayati lmudallisi mid waxa weeye waa qowl oo ninkii mudaliska riwaayadiisii oo la celiyo mutlaqan guud ahaanba oo ujeedadu kol haddii ninkani uu tadliis lagu og yahay oo mar uu aanu ku aragno isagoo wax tadbiisiye ama wax ka badan riwaayo kastuu leeyahay baa in la iskaba celiyo oon la aqbalin wa in bayana haba caddeeyo assamaaca maqal xataa samictu iyo xadahanii ha yidhaaho waa tashadud aada u weyn bal markaa haba yidhaaho samictu ama xadahanii oo markaa kuwaas yago lianna tadliisa tadliiska nafsuna fahamtiisa jarxun wax raawiga lagu saraaxeeya tan baaba keenaysa sida dee matalan raawiga haddii fiska lagu arko xifdi qalad badan ama qalad badan iyo taa laguma arko been lagu tuumayo siay taasi lagu jaraaxaynaye loogu daciifinayey ayaa tadliiskuna sabab yahay loogu daciifiyo dee daciif baabuu noqday waa wax mid majruuxuu noqday kol hadduu majruux noqday riwaayadiisii inaan la aqbalin taasi waa qowl wahada hayru muctamadin kaasi qowl ee culimmadu ay ictimaadsatay ma aha atafsiil qowlka labaad waa kala qaad iyo kala bixin la kala bixiyo bal oo arrinta aan dee la tacmiimin la ilaaqina la tafsiil la geliyo wahuwa saxiixu qowlka saxiixa weeye tafsiilkuna wuxuu noqonayaa iyadoo kollay siaan soo sheegnay raggii tadliiska yaraystay ama dadka siqaadka u mooye dad kale aan xaggooda aan jidi jirin en tadliis xaggooda aan tadliisin jirin nin siqaa mooye nin kale kole taasna ay dee kalaam kala leedahay bo ay culimmadu aqbaleen riwaayaadkooda in saraxa hadduu caddeeyo waa tan tafsiilkiye bisamaaci maqal oo ninkan mudaliskii hadduu yidhaha xadahanii ama samictu ama akhbaranii wixii dee keenayey samaac iyo maqal itisaal sariixa ku ahaa qubilat riwaayatu riwaayadiisii waa la aqbalaya dee sidaa kale waa nin siqaa oo arrintan un mooyaane oo tanna dee jarxi gaar ahaantii ma aha isaga guud ahaanba lagu jaraaxeeyo ee waxa weeye waa siqo markaa kol hadduu tan caddeeyo waa la aqbalayaa ain qaala hadduu yidhaha samictu aw naxwa ama wixii lamid ahaa qubila xadiidka xadiidkiisa waa la aqbali laba wain lam yusarix haddaanu caddayn bisamaaci maqal lam tuqbal riwaayat riwaayadiisa lama aqbalayo oo haddii uu samaac caddayn waayo oo ujeeddadu uu can iyo qaalo iyo alfaadaha aan ku caddayn samaac ee aan keyn de waxa weyaan taas samaacee de itisaal ee ixtimaalka un uu ku sugan yahay labadii dhinacba ixtimaal uu isticmaalo lam tuqbal riwaayatu wuxuu warinayay la aqbali maayo maaha de axaadiistiisa oo dhan waa xadiidkii uu yidhi can fulaan xadiidkiisii kale uu samictu fulaanan yidhi ama xadasanii waa la aqbalaya xadiidkii uu ku wariyey cibaaraadkan aan ku caddayn itisaalka aan ku caddayn ee ixtimaalka uun uu yahay labadii dhinac baa ixtimaalaya xadiidkaa gaar ahaantiisana waa la celinayaa lam tuqbal riwaayatu markaa riwaayadiisii guudba maaha ee waa riwaayadii ay soo gashay waxan aan itisaalka sariixa ku ahayn ain qaala hadduu idhaa can wanaxwiha lam yuqbal xadiisuhu xadiidkiisaas uu can ama wax lamida yidhi lama aqbalayo waa la celinaya bima yucrafu tadliis bal taasi waa xukumkii oo kooban sheekuna inooma sii bastin ee umuura yar aan yar ishaarayno way jiraanoo kolley inay dadkani ay maraatib yihiin oo ilaa shan martabona way u qaybiyaan way ka dhigaan shan martabo oo dee kolley labada hore ta koowaad iyo ta labaad tadliiskooda ay culimmadu iska aqbaleen bima yucrafu tadliis tadliiska maxaa lagu garanayaa haddaba in meesha tadliis jiro maxaa lagu ogaanayaa yucrafu waa la garanayaa atadliisu tadliiskii biaxadi amrayni laba amar mid kamida laba shay mid kamidaan tadliiskii ku garanayna inuu jiro alif ikhbaaru lmudallisi nafsihi ninkii mudalliska ahaa cayntiisa ama naftiisa oo kaba warama idaasu oo dee tadliiskii idaa su-ila haddii la weydiiyo maalan haddii laba weydiiyo isagoo ninkii tadliiskii mudalliskaa sheega inaanu ruuxan maanta wax ka maqlin kamaa jaraa libni cuyeynata si ibnu cuyeyna u xasishay ama u dhacdayba oo waa si aan shalay soo aragnaye azuhriyu intuu yidhi ama can izuhriyi markii la weydiiyey uu yidhi lam asmac min azuhriyi walaa minman samica minhu ruuxii zuhri kamaan maqal kii isaga kasii maqlayna kamaan maqal ee uu magacaabay markaa cabdurasaaq iyo macmar inay zuhri u dhexeeyaan isagii baa sheegay isagii baa ka warramay taa tadliiska waan ku ogaanaynaa nasu imaamin imaam caddayntii min a'immati hada sha'ni sha'nigan imaamyadiisa ama cilmigan imaamyadiisa ka mida taasoo caddeeyana waan ku ogaanaynaa iyadoo bina'an ay taasi tahay mid ku binaysana caddayntiisaasi calaa macrifatii garashadiisa daalika tadliiskaa uu gartay min albaxthi wa tatabuci baxhigii iyo tatabuci uu riwaayaadka raacraacay ayo culimadu aada bay halkan xirsi weyn iyo cinaayo weyn bay lahaayeen riwaayaadka iyo dee way muqaaranaynayeen oo xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa oo dhanba way isu geynayeen marka riwaayaadkaas oo dhan la isu wadageeyey xadiidka sidii lagu wariyey oo dhan ayaa waxa muuqanaysay dee wixii jiray ee cillo ahaa ee uu kaba mid yahay tadliiskani ayaa iyaga usoo u muuqanaysay ama ay ogaanayeen oo ka garanayeen arrintaas haddaba nin imaamo a'imadii shanigan ka midi hadduu idhaha xadiidkani waa ninkani ninkan kamuu maqlin tadliis baa jira taasna waan ku garanaynaa oo waan ku ogaanaynaa bal labadaa dariiq mid kamida ayaa lagu ogaanayaa tadliiskii oo dee wuxuu nasu imaamin a'immati adashani u yidhi waa kii marka horeba inoo soo sheegay saqadka qarsoon dee ama waxa sanadka markay wax ka dhacaane laakiin aada u qarsoon dadka imaamyada awn mooyaane dadkii dee macrifo iska dhexdhexaada ama macrifaba ulahaa cilmiga xadiiska laakiin heerka aan gaadhan waxay dhigaraan kusoo saari karaan ama ay heli karaan ma aha haddaba imaam a'imadii shanigan ka mid hadduu yidhaha xadiiskan tadliis baa jira ama hebel hebel kamuu maqlin xadiiskii inaan aragnay inay iskuba xigeen taasna waa waxaan ku garanayno asharu lmusanafaati fi tadliisi wlmudallisiin kutubtii loo alifay oo faqradii ugu dambaysay ee tadliiska iyo dadka mudallisiinta kuwii ugu shuhrowga badnaa ee kutubtii horeanu kollay inoo sheegaya dee waanay jiraan waxyaalo yaryar oo iyaguna kutubta hore ahaa ama manduumaadyo aanu imika halkan ku sheegin oo dahabi iyo suyuud iyo ragle ay leeyihiin bal kitaab aada u muhiimo dee hore uu inoogu soo sheego inuu halkan soo celin baa jiro halkii maraasiishii oo jaamicu taxsiil liaxkaami almaraasiilo marka ayna waa waxyaalahaasa qadiyadoo dhan buu si guud ugaa hadlayo mursalkana aad buu uga hadlay tadliiskana si fiican oo bastisan buu ugaba hadlay bal maraatibtaas oo uu isagoo la arko raggii ka horreeyey aanay u yeedhan oy qaybqaybiyeen uu u qaybqaybiyey mudalisiintii ilaa shan martabo uusaasna mid kastaba dee amtilo iyo magacyaani soo aroorinaya ayuu leeyahay oo waxaan barhkood kutubtan uu tilmaamay aan kuba sugnayn ayaaba jirta xafn xajarna kolley kitaabkiisaas aad buu u ictimaadsaday waayo maraatibtaa shantaa intuu qaatay ayuu bal dee si fiican u bastiyey sugayna si dee caadadiisu ahaydba marka wax looga horreeyey uu taabto dee kolley nin aada u mutqina ayuu ahaa ama itqaan iyo tadqiiq badan dee ibtilaaciisuna weyn yahay oo faa'iido weyn oo tii hore aan ku sugnayn buu hadiyo goor soo kordhiyahay bal taas bay ahayd oo kolley kitaabkaasna waana kitaab maanta madbuuca oo dee kuwa uu sheegayana kaba waaweynba oo dee kolley aada u muhima oo marka la eego jaamicu taxsiil fii axkaami almaraasil oo xaafid alcalaa-i leeyahay bal markaa kuwaas minoomuu sheegin manduumaadka yaryar ee dee ay barhkood leeyihiin daddan mucaasiriintiina kolley waxoogaa ama kutuba way leeyihiin oo barhkood kutub weyn sadee nin adigu kolley isaguna kitaaba tadri dee mujaladan oo tadriiskan uu kaba hadlao mucaasiran filaya dee haatan ama inoriyaa suurtagalo kale nin doctoora ashara halaathatu musanafaatin likhadiib albaqdaadiy waa saddex kitaab oo khadiib albaqdaadi leeyahay oo waaxidun fii asmaa ilmudalisiin midi waxa weeye waa dadka mudalisiinta magacyadooduu tiriyey wasmu waa tabyiin liasmaa ilmudalisiin walaakharaani afrada kulan labada kalena afrada waa gooni yeelay kullan mid kastoo minhumaa labadaa ka mida libayaani nawcin min anwaaci tadliis nooc anwaacda tadliiska kaba mida caddayntiibuu u gooni yeelay dee waxaan u sheegayaa kifaaye inuu dee imaka ay kuba sugayn si waxaan waqtiga horta la madbacaynba kutubtiisaas oo kitaabkiisa kifaayena waa kitaab weyn oo mustalaxoo khadiibleya waa kau xagga hoose inooguba tiiriyey oo dee isagii u tiiriyo imakastuu halkan saxaafid yidhi waa la madbaceeyey iyada taa inooma odhanoo de bal markaa mashhuur haba ahaadeen cinda ahlilcilmi kol haddaan la madbacaynba taas shuhrada dee waqtiyada dambe uu shuhroobayaa ma sii weynaanayseen atabyiin liasmaa ilmudalisiin kadna waa kitaab kale oo ama risaalo weeye magacyada mudalisiinta caddayntood ayaana magaciisu yahay liburhaandiin ibn alxalabi ninkaas burhaanuddiin ibn alxalabi la yidhaaho ayaa isagu leh oo waqad dubicat haadihi risaalatu risaaladan iyada waa la madbaceeyo o dee kolley faa'iidadeedu ma xagga magacyada un mooye sadee jaamicu taxsiil iyo kitaabkan xaafidiya ma aha heerkooda ma gaadhsiisneed laakiin waa kitaabka uu leeyahay ninkaaso kale qarnigii sideedaad iyo tacriifu ahli taqdiis bimaraatib almawsuufiina bitadliis lilxaafid ibni xajar waa kitaab kolley markii hore isagoo jusi yara madbaceeye haddana dee markii adigu aada looga yar shaqeeyo loo yar cinaayooday waaba roonaaday ee waa kitaabkaasoo marka hore isagu waa dadka iyagu maraatibtoodii beg waa dadka tadliiska lagu sifeeyey maraatibtoodii oo tadliiskiibuu marka hore ka hadlayaa iyagiibuu qaybqaybinayaa iyadoo calaa-iisa aan leenahay asal u ahaa laakiin dee uu axkaam iyo fawaa'id kale uu kusoo kordhiyey taqsiimkiina sii fiicneeyey markaasaa markuu dee shantaa martabo u qaybiyo martabo kasta haddana dadkeedii soo aroorinaya iyo magacyadoodii oo dad waxoogaayo markaa boqol ka badan oo asmaadoodina way nooguba sugan tahay bal waana kitaab maanta madbuuca kitaabkiisaas marka labadan kitaabee tacriifu ahli taqdiis bimaraatib almawsuufiina bitadliis iyo kitaabkaa calaaya haddaan raggaa hore eegno iyo waxyaalaha dambe dadkan iyagu mucaasiriintii ahay bal markaas qoreen oo kale isugeyntoodu kolley waxay noo soo baxayaa wax fiican oo muhima oo cilmiga ama fadnigan iyo baabkan ku tacalluqsan almursalu alkhafiyu mursalkii qarsoonaa waa saqdiga kiisii labaad ee qarsoonaa tacriifuhu mursalkii hore waan soo aragnay kani waa tacriifka dheeg luqatan xagga luqada almursalu luqatan ismu mafcuulin ismu mafcuul weeyo min alirsaali bimacna aliطlaaq waxa uu laga soo qaatay dee mastarkaa irsaal oo ah sii dayn oo kaleo arsalahu uu diray ama adlaqahu waxna dee waa sii daayay oo ma qaydin oo maba xidhin adigu faruhu kaba qaadayba ma waa sii daayay taas baa waxa weeye uu ismigiisii mafcuuliyo mursal waa wixii lasii daayay ama wadda laga qaaday ama laba diray dheh marka kaana almursila waa munaasabada macnaha inoo dambeeya iyo macnaha luqada u dhaxaysa ama waxa dee loo soo qaatay taa uu culimmadu kelimadan u doorteen macnahaas luqada ku leh ayuu iminka inoo yar muujinayaa oo wuxuu ihi kaana almursila kan waxera saalinaya ujeeddadu xadiis sanadkii aan ciddii uu ka maqlay aan sheegahay hadduu ciddii uu ka maqlay sheegay xadiiskii waa qayday oo ciddii laga maqlay buu ku qayday saasoo kale wuxuu irsaaliyey sii daayey uune cid aan wax ka maqlin markaa wuxuu tiiriyey adlaqa waa waxaad moodaa inuu sii daayaan isnaada isnaadkii oo walam yasilu aanu xidhiidhin oonu qaydin oonu ku dabrin dee ciddii warisay sheegitaankeed waalkhafiyu diduljaliyi taasi waa lafdiga mursal macnihiisa luqo alkhafiyuna waa diduljaliy waa kii muuqdee daahirka ahaa ayuu cagsigii yahay lianna hada nowca nowcan oo min alirsaali irsaalka ka midi hayru daahirin mid muuqda maaha waayo irsaalkii horeynu soo maray mid muuqda ayuu ahaayo ee walow inaga dhici karta taasi yaani inoo muuqan laakiin haddana xataa iska daa wax kale ninkii saxaabada iyo taabiciinta kala yaqaanee kala soocaya marka horka ninkii taabiciga ahaayo xadiiskii aan saxaabigii sheegin ee rasuulkii u kor yeelay isagoon cilmigan dee mutakhasis ama aqoon saasoo weynba u lahayn ama aan kuba takhasusin buu iskaba garanaya kol hadduu taabici xadiiskii kor yeelo tacriifkiina uu haystee mursalka oo kale mursalkaa kole ka kale isaguna daahirka ahaa oo nin aanu soo gaadhin ninku markuu wax ka waranayo laba casri ay kala ahaayeen dee taasna ninkii dabaqaadka dadka yaqaana iyo maraatibtooda xagga awalow dee taasna ina waa inaan aqoon iyadna waa garanayaayo dee hadduu arko bal nin atbaacu taabiciintii ka mid a oo saxaabi wax ka warinaya ama taabici yar oo saxaabi hore wax ka warinaya oona iska soo gaadhin markaasa wax dhibyaraan lagu haleelayo oo la garanayo laakiin kani waa ka qarsoon yahayoo wuxuu u baahan yahay ibtilaac aada u weyniyo aqoon sare marka lasoo saarayo tan bay khafi u yidhaaheen hayru daahirin falaa yudraku ilaa bilbax araggaa dhow laguma haleerayo iyo garashadaa dhow ee baxsi iyo tatabuc ayuunbaaba lagu ogaan karaa taas baa deete waxa weeye ay u leeyihiin kani waa isagu khafi istilaaxan xagga istilaaxa an yarwiya inuu weriyo weeye shaksigu can man laqiyahu ruuxii uu la kulmay aw caasarahu amase uu la zamantabay maa lam yasmac waxaanu maqlin min isaga xaggiisa aanu ka maqlin bilafdin lafdina uu kaga wariyo yaxtamilu ixtimaali asamaaca maqal iyo wagayrahu dhaqaalo iyo can iyo anno iyo alfaadahaaste samicta iyo xadahanii iyadu samaacun bay ku caddahay hadduu inoo caddeeyo ihaa balaqanii can fulaan iyo waxyaalahaasna dee waaba kaa caddeeyo kamuu maqlin waa lafdi labadiibaa ixtimaalaya inuu ka maqliyo inaanu ka maqlin sida qaalo yacan iminka waa tadliiski aynu soo marray unbaa kaa haddii uu ahaa nin uu soo gaadhay oo wax ka maqlay ayuu waxaanu ka maqlin ka warinayaa kan iyada waxa ka maqalkii hore ayuun baan jirin ninkii ama uu la kulmayba ama waa isku wakti oo casri ahaan buu ku soo gaadhay ninkii caynkaasa laakiin wuxuu ka maqlay ma jirto haddii wuxuu kale iyo axaadiis kalu ka maqlay jirto kan mooyaane dee tadliis buu noqon lahaa wuxuu si uu ka maqlay mama jirtee laakiin is arke ama ismay arageen way isku wakti bay ahaayeen oo casri ahaan bay isku soo gaadheen ka caynkaasa ayuu ka wariyey waxaan dee wixiina kama maqlin markaas cibaarana waa kaga warinayaa samaac iyo samaac la-aanba keeni karta ixtimaali karta taas baa mursal khafiya laydhaah kulle waa si aynu iyada soo marray halkii hore tadliiskoo horeynu usoo sheegnay culimada qaarkood isaguna waa si u doortay bazaar iyo ibnulqabsaan tacriifkoodii iyo xaafidnaway ictimaadsadeen in wuxuu u doortay dee ibnusalax iyo aimo kale tadliiskan iyo irsaalka khafiga ah may kala soocen walow kutubtooda dee irsaal khafiga uu kuba sugan yahay oy halkan moydeen meel dambe uu ku soo arooriyey culumulxadiis iyo taqriibka nawiya uu kuba sugan yahay irsaalka khafiga waayo tacriifkii marka la idhaha ninku hadduu kaba wariyo nin uu wax ka maqlay la kulmuu wax ka maqlay ama uu la kulmay uun oonu dee wax ka maqlin waxaanu ka maqlin uu ka wariyo irsaalkii iyo tadliiskiiba way isku jiraan laakiin marka lagu koobo tadliiskii ruuxu nin uu wax ka maqlay axaadiis ka maqlo geestaa sheekhiiskiiba ahaa ayuu axaadiis kaloonu ka maqlin ka warinayaa cibaaro aan samaac ku caddayna uu kaga warinayaa taa tadliiska la idhaah hadadna laga dhiga ninkii dee uu ninkan ay isku waktiga ahaayeen ay waktigaan isku soo gaadheen ama ay isba arkeen laakiin wuxuu ka maqlay aanu jirin oo axaadiis ka wariya aanu ciddii uu ka maqlay waa sidadiina caddayn alfaado samaac iyo samaacla-aanna ixtimaali karta uu kaga wariyo markaa way noo kala socnaanayaan oo markaa waa adigu tacriifkanbaa u baahan dabdino hagaag aan u kala soocno markaa dee way noo kala muuqanayaan oo waa laba shay oo kala soocan bay noqon inta badan dee culimada tacriifkoodii baa rag badan dee kaa hore un hoos gelaya oona kala soocnayn misaaluhu misaalkiisu maa rawaahu ibnu maaja ibnu maaja wuxuu wariye weeye min dariiqi cumar ibni cabdilcaziiz can cuqbata bni caamirin marfuucan ibnu maaja ayaa wariyey dee sanadkiisuu ku wariyaya cumar ibni cabdilcaziiz sheekhiisa maahee intii kale waa sheegay ilaa cumar ibni cabdilcaziiz buu soo gaadhayey cumar ibni cabdilcaziizna wuxuu ka wariyey waana dee khaliifadii raashidka ah raashida khulafaa raashidiin laguma teliyey waxa weeyaan dee cumar ibni cabdilcaziiz amiirulmu'miniin weeye wuxuu ka wariyey isaguna cuqbat bnu caamir aljuhani marfuucan xaalu yahay xadiisku muxuu yahay raxima allahu allah ha u naxariisto xaris alxaras dadka gaadhka ah ee muslimiinta xuduudooda ilaalinaya ka isagu ilaalinaya xaris alxaras ka allah u naxariisto waa dee jihaadka ujeedadu dadkii marka horeba saqriga iyo xuduudda joogay had iyo goor dee iyagii marka aan dagaalaani kuba jirin nasasho iyo seexashay uga baahan yihiin ka qoladaa gaadh u ah ee ilaalinaya allah u naxariisto marka muxuu yahay imaka fa ina cumara cumar lam yalqa cuqbata cuqba lamuu kulmin kama qaala almizdiyu fi latraaf sida imaamkii mizdi kitaabkiisa atraafta uu ku yidhi oo wuxuu leeyahay dee imaamkaas baa wuxuu inoo caddeeyey cumar bni cabdicasiis inaanay sarag oonu la kulmin cuqbat bnu caamir faladaanu laba kulminna isagii wuxuu ka wariyey oo ka maqlay ma jirin xadiiskana cidi uma dhaxayso marka waa irsaal khafiya waa irsaal khafiya oo kollay dee mucaasarada cumar bni cabdicasiis markan eegno boqolkii hijrada ama boqol iyo kowdii dhintay laba sanood baabay khilaafadiisa ahay saxaabigana khilaafadii ama imaaradii adigu khilaafadii mucaawiya dhammaadkeedii buu dhintay cuqbat bnu camiroo kol masar baabu waali kaba ahaa e haddii la yidhaha sideed iyo kontonkiibuu dhimashadiisu ayd sida dee kutubta inooguma sugan waxaaba dee kolle yar ah xaggii mucaasaradoodii baaba dee wax yar shaki kaba iman karood odhan kartoo mala mabay mucaasaroyn oo way kala horeeyaan waayo cumar afartameeyuu kuba dhintay oo waqtiyadii uu dhashay ayaabay dhimashadiisu ayd oo dad la yidhaaho dee markaa way mucaasaroodeen maba muuqatee laakiin bal adigu wuxuu inooga soo naqlinayaa daraaf saaxib aladraaf waa muzdi kitaabkiisa adraaftu sheegayana hadhow baynu u tegi doonaa kitaabka waxay kutubta adraaftu tahaye laakiin waa kitaab matbuuc oo afar iyo toban mujallad ku madbucaysan oo tuxfat alashraaf bimacrifati aladraaf la yidhaha dee kallay dikrigeedna kayfiyada taariifta aan filaya inaan sharax nuqbo kusoo aragnay haddaba isagaa saa yidhi oo lamuu kulmin buu yidhi marka waa irsaal khafyu leeyahy bima yucrafu maxaa lagu garanayaa irsaalkii yucrafu lirsaal lkhafiyu irsaalka khafiga waxaa lagu garan biaxadi umuurin halaata umuuro saddexa mid ka mida wahiya nasu bacdi aimati imaamiyada barhkooda oo cadeeya calaa ana hada raawiya sa halkan imakaanayna raawigani lam yalqa man xadasa canhu kan uu wax ka waramayo ee u xadiiskan ka wariyay inaanu la kulmin taa waan ku garanaynaa aw lam yasmac minhu madlaqan amase waa la kulmaye oo u arkaye laakiin asal ahaanba wax kamuu maqlin haddii imaamyadii ay yidhaahaan iyada taas waan ku garanayna waa irsaal khafiya ikhbaaru can nafsi warramin uu isagu naftiisa kaba warramo raawigii biannahu lam yalqa inaanu la kulmin man xadasa canhu ninkan uu ka warramayo inaanu la kulmin aw lam yasmac minhu shay-an amase wuxuu ka maqlay aanu jirin oo inaanu ka maqlin sida abi cubayd oo kale abi cabdillahi bin mascuud markii la weydiin wax axaadiis ka wariyay kutubta inooguma sugantahay uu sheegay dee uu yaraayo inaanu waxba ka maqlin aabihii oo kale aanu waxba ka maqlin taasna waa lagu garanaya arrin saddexaad maji-u lxadiis oo dee culimadu kolley gees kale ictimaadsadaan marka waxaa caaridaya aanu jirin maji-u lxadiisi xadiiska imaatinkiisa uu yimaado min wejin weji aakhara kale fiihi isagay ku sugan tahay ziyaadatu shaksin shaksi ziyaadadii beyna hada raawi wa beyna man rawaa canhu raawigan iyo ciddan uu ka warinayo iyadoo shaksi uu dhaxeeyo sanad labaad uu ku yimaado halkii labadiina markii hore isku xigay in cid u dhaxayso taasna waa lagu garanaya oo maalan haddaan sanad labaad oo xadiiska raximallahu xaaris alxaaris aan helo oo sanadkii labaad cumar ibnu cabdilcaziis iyo cuqbat ibnu caamir nin uu udhaxeeyo nin kale uu udhaxeeyo taasi waa waxba inoo cadaynaysa bal yani maaha wax laazima had iyo goor arrin kalea jirtuu inoo sheegi doono waaba laga qaadanaya in la yidhaaho markii horena cidi u dhaxayn inqidaac baa sanadkaa jiray ama irsaal baa jiray oo ziyaadadan aan aragnay iyadoo loo dhexeeyo ninkii uu sheegay nin kale uu ka wariyo xadiiskoo ninkii kale kasii warinayo markaa uu udhexeeyo ayaa iyadna waxyaalaha lagu garanayo meesha inuu irsaal jiro ama saqad meesha jiro laakiin muxuu yihi wahada alamru haalisu amarkan saddexaad waa nin ziyaada oo meesha soo gala fiihi khilaafin lculamaa culimada khilaaf baa ugula sugan ujeedadu xagga khilaaf waa culimada qaarkood barhkood bay dee waxay raajax yeelayaan ziyaadada oo markaa irsaalkii waasan barhkood awqaada qaarkeed ziyaadada baa lagu tirinayaa qaladba inay tahay wahm ay tahay inaanu jirinba oo markaa kii hore itisaal lagu xukminaya oo irsaal markaa ma noqonaysa kii hore loo xukmiyo awqaada qaarkeed maxaa dhacaysa inay ninkani isagoo ninkan markii hore ka maqlo waa sida kaga maqlay dhimba uula kulmay oo waa sida la-aana kaga maqlo labada dariiqba ay saxiix yeelaan ka ziyaadadu ay ku sugan tahayna ka kalena oo labada xaalaba kalna isaga waa sida kaga maqlay kalna waa sida la-aan oo labadiiba ay saxiix yihiinoo midna aanu irsaal ahayn midna aanu ahayn wax ziyaadaah taasna way jirta haddaba umuurahaas baa ah kolkolba u baahan rujxaan iyo tarjiixo waa marka aan wahab ziyaadadii lagu tirin markaan labada dariiqba la tasxiixin ayaa dee arrintani ay imanaysaa saa daraaddeed maaha daliil cad oon ku garanayno meeshii saqad inuu jiro sababtan waxa wy liannahu qad yakuunu in noqdaa la arkaa ziyaadadani min nawci lmaziidi fii muttasil asaaniid waa nooc inoo dambeeya welibana waxaa haboonayd walow kitaabku tartiib fiican yahay inuu halkan raaciyo uu isaga mar inoo wada sheego waayo waa laba noocoo laysku cileeyo de culimadna inta badan way israaciyaan xataa kutubtii uu ictimaadsanayey sadee taqriibkii iyo culuum alxadiis iyo waa ay israacsan yihiin walow meel dambe ay kusoo arooriyaan oo may halkan kusoo aroorin way isku xigaan waayo waa laba noocoo laysku cileeyo kalna maziid fii muttasil maziidkaa la raajax yeela ka ziyaadada haddii ziyaadadii la raajax yeelo irsaalkiibaa soo gelaya kolna ziyaadada qalad lagu tiriyaayo irsaalkaasi irsaal ma jiraya itisaalkana waa qalad markaa kolkol buu tan noqon karaayo saa daraaddeed kelimaha daliil cad ma aha ee wuxuu u baahan yahay eegid iyo nadro iyo bal tarjiix la kala raajax yeelo bal labadoodii xukmu xukumkiisa wa daciifun daciif weeye liannahu min nooci lmunqadici waa qaybaha munqadicu kaga mid yaho kan mursalka khafigii waa daciif faidaa dahara inqiaacuhu inqiaaciisu hadduu muuqdo fa xukmu xukm haddii dee iyada laydhaa may aanay muuqan oo dee waa meeshii ixtimaal xadiiskii looma celinayo oo meeshii la sugayoba dee samaac iyo meesha laakiin hadday noo caddaatay inaanay kala maqlin munqadicun buu la xukum yahay inqidaaciisu kol hadduu muuqdo muqadicii aynu soo marreen daciifka qaydihiisaan buu la mid noqonaya ashharu lmusanafaati fiihi kitaaba tafsil limubhab lmaraasil likhadiib albaqdaadiyo ee had iyo goor anwaacdan kutub gaara ayuu wada deji almucancan waalmu'anan bal halkaasna mursalkii khafigaabaan kaga baxnay iminka halkanna waa mucancankii iyo mu'anankii isaga inoo sheegayo waxba kama hordegayno tamhiid laqad intahat way dhammaatay anwaacu lmarduudi kii la celinayey qaybihiisii asitati lixda asitatu lixda ahayd allatii taasoo sababu raddiha celinteeda sababteed uu ahaa saqdun min alisnaad waa dhicin isnaadka ay wax ka dhaceen way noo dhammaatay oo dee mucallaqii iyo mucdalkii iyo munqadicii iyo mursalkii waa saqdi daahiruina yidhi tajliiskii iyo mursal mudallaskii iyo mursalkii khafigaha waa saqdi qarsoon buu yihi waa lixdaas laakiin buu yihi lamaa kaana markuu adi almucancanu iyo walmu'ananu labaduba way noo soo socdaani mukhtalafan fiihimaa kuwa culimmadu ay iskuba khilaafeen oo say isugu khilaafeen hal humaa labadoodani min nawci lmunqadicma qaybaha munqadicaa aw ilmutasili mise waa noocan mutasilka iyo kaa sanadkiisu xidhiidhay taas iskhilaafkaasi jiro ayaa lida arrinkaa daraaddii baa ra-aytu anigu waxay ila noqotoon ra'yiyeey oon gartay ilxaaqahumaa haleeshiintooda mucancanka iyo mu'ananka la haleeshiiyo waa isla xukumeen bi anwaaci lmarduudi qaybaha marduudka bisababi saqdi min alisnaad dhicid isnaadkiisa ay wax ka dhaceen loo celinayo ama anwaacaha loo celinayo taas sababteed loo celinayo inaan qaybihiisa raaciyo ayay anigu gartay buu yihi walow dee se raajaxa ay dee meeshii haddii shuruudooda la helo ay itisaal noqonayaan bal markaas saas u yihi iminka haddaba maxay yihin tacriifu lmucancan alif luqatan xagga luqada almucancanu ismi mafcuulin ismi mafcuul horta weeye oo maxay min cancana wuxuu laga uu ismigii mafcuul yahay waa dee ficilkan cancana ficilka cancana carabi ficil ay ku hadashay markii hore maaha waa waxyaala dee iska waxyaalahan dee iskaba yimi osadee imaka xawqalo iyo sabxalo iyo xamdalo iyo haylalo